dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban
kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan ise kastoo maqalkan idiin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulasha wulasid xilli kasta oo kale aad maqashaan marka laga rabo habeenaba jimcaha magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaah altabliiq al-shabaab telefon jadiid alushiiq majmacu lislaam alansaaru sunna xisbu lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya sayliciya iyo qaar kalon hadda aan tirin karin kuwanay daba soconayaan amay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkiibay saarayn ilaahan saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa subxaankaanu maganun haddii kale waxaad lama tihiin ss d f snm unc sbn ssnm unccd
diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahaye dib u taliya yaan layna odhan wadirki baaye dib u taliya yaynaan ka noqon dayro admigaye dib u taliya yaan layna odhan wadaban jirine mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa talaado arbaca soo gelayso taarikhda ay ku aastaysan tahay labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatantobanasagaa qodobada caawa barnaamij aan kusoo qaadi doono waxaa qayb ka noqon doona madaxa xukuumadda galmudug ayaa maanta ku dhawaaqay xubno ka kooban koobiyo toban xunood oo ku sheegan soo xuli doonaan baarlamaanka labaad ee galmudug waxaa ka horeeyay heshiiska saddexdii juulay lala galay madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug taas waxaan uga goleeyahay madaxweyne xaaf isagoo madaxweynaha ayuu halkan ka tegey ayagoo og in xaafadu authority leeyahay kuwaaba laheyd xaaf ayay madaxa xukuumadda dowladda heshiiska la gashay taasaa cadaynaysa xaafin oo mar hore ka tanasulay waxyaaba kale caawa barnaamij aa ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmedoobe ayaa maanta magacaabay labada madaxweyne ku-xigeen ee maamulka jubbaland waxaan idiinsoo gudbi doona saaxiibyaal faahfaahin ku saabsan waxyaaba kale caawa barnaamij aa ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona maamulka hirshabelle ayaa ka dayarinaya dadkii ka barakacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa qarax maanta ka dhacay duleedka deegaanka ceelasha biyaha ee muqdisho khasaare isku jira dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay weerarkaasi waxaan goor idiin soo gudbi doona saaxiibyaal warar ku saabsan qaraxaasi waxyaabaa kale caawa barnaamij aa ku dhageysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona caawa dhuusamareeb waxaa ka taagan khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka eelasuna qaybo ka mid a ciidamada ka howlgala dhuusamare heegan ayaa la gelshay wararka ugu dambeeyay ee dhuusamare ayaan caawa xogiga haya faahfaan ku saabsan ayaan goorow idiin soo gudbi doonaa madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa goorrow caawa gaaray magaalada sojiya layraa ku taala wadanka ruushka halkaas uga qaybgalaya shir u dhexeeya wadamada afrika iyo ruushka waxaan idinsoo gudbi doona saaxiib yaal faahfaahin ku saabsan waxyaabaa kale caawa barnaamij aa ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona howlgal ciidamada jubbaland ay ka sameeyeen gudaha kismaayo waxay kusoo qabteen dad badan oo banaanbax maalin ka hore ka dhigay kismaayo waxaan idinsoo gudbi doona saaxiib yaal xaalad aan wanaagsanin caaw laga soo warinaya kismaayo
ma aan oranayo laakiin waxaan kuu sheegay sakiir o kabiir waxay aaminsan yihiin shacabka jubbaland aase in xagga laga dilay maamula kan iyo axmed madoobe
sidoo kale barnaamij aa ku dhagaysan doonteen xubinta aad ku xiisaha badnayd ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamij aa ku dhagaysan doonteen heystaan fadhiga dacwadu xalayay fiidki iyo mifallaadaha laganay wuu ii yidhi feerahay toban daagahayga oo furan hurdada fayka soo iri arinagu fogatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayow lama arkee faafi sheekada
tabinta iyo diyaarinta barnaamijkan oo anigu xasana saaxiibkay cumar axmed rahiim saxiife barnaamijka caawa farsameynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada qimeeya baa lahay miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa lahay
habeen wanaagsan ayaana leena saaxiibyal kusoo dhawo barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada dhuusamareeb ee galmudug madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakar al xasan ayaa saaka aroortii magacaabay guddiga farsamada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee galmudug qoraal ka soo baxay madaxa xukuumadda galmudug ayaa lagu magacaabay guddigaasi oo ka koobnaa koob iyo toban xubnaad waxaa lagu sheegay inuu ku salaysan yahay heshiiska ay wadagaleen dowladda federaalka iyo maamulka galmudug oo soo garwadan oo ka ahaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa horey usoo magacaawday guddiga farsamada iyo dibudhiska galmudug ha yeeshee hogaanka ala sunna ayaa baryo ka hore kasoo horjeestay guddiga ay soo magacawday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta ee dowladda federaalka soomaaliya xalay ayaa waxaa dhuusamareeb kulan xasaasi ah ku yeeshay wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibshinta ee dowladda federaalka iyo madaxa xukuumadda galmudug iyo hogaamiyaha goda- ururka helasuuna waxaana magacaabistaani ay u muuqataa in laisku fahmi waayey waxyaabay xalay wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxa xukuumadda galmudug ay ka wada hadleen xildhibaan shaacir sheegow maxamed oo ka madax xubnaha baarlamaanka ee galmudug islamarkaasna taabacsan ururka helasuuna ee ku sugan dhuusamareeb mucaawqadka telefoonka aan kula hadlay ayaan weydiiyey bal waxa uu yahay ee, guddigan ay soo magacaabeen iyo sidoo kale waxyaabihii laga wada hadlay kulankii xalay dhex maray ee wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale madaxda ururka la sunna ee gacanta ku haya dhuusamareeb بسم الله الرحمن الرحيم وإذن كذا محل علنايا وإحسان كانت سوى عدين رادي عدادة وقدوهي سواشا دي ويجيبا دان قدوه ويجيبا ما انت لما قعاوا قدي دستوريا وحن مقعاوي مدحا حكومة الجوبلات كالجلمدوك قدوك قدي سوحا لقو مقعاوي لبدا سطور أو كلا كان دولة فدرال كان بقولي لباتن يحاق السين عيا قمدنا مقعاوي تقدي كذا هي كان دولة جوبلات كالجلمدوك قدت بسلواتي سقالات أيا أفصحي مدحا حكومة maanta inuu ku dhawaaqo guddigaas kadib markii wax badan la sugayey isjiijiid badan dowladda marka hore heshiis lala galay heshiiskii ay ka baxday saas daraaddeed ayay waxay noqotay lagama maarmaan in xal loo raadiyo dhismaha galmudug saasaana lagu magacaaba waa gartay qodobada aan leedahay ama heshiiska aan leedahay dowladda federaalka soomaaliya ayaa uga baxday ilsunna maxay tahay xildhibaan saddexdii bishii juulaay sanadkan labada kun sagaal iyo tobankii heshiis baa waxay wada galeen madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug iyo was- eh, wasiirka arrimaha gudaha federaalka heshiiskaas oo ahay in mataqaanaa labada dhinac ay soo wada magacaabaan gaar ahaan labadooda particulary inay soo wada magacaabaan guddigaas si wada jira Eh, waa gartay marka heshiiskaas waa socon waayey sideedii bisha ayaa dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha waxay soo saartay guddi saddex iyo toban qodob ka ku saddex iyo toban qofkood ka kubanay u magacaawda guddigii farsamada
Eh, waa gartay Eh, qodobada si gaar ah dowladda federaalka soomaaliya uga baxday oo maamulka sumcad kula heshiisay maxay tahay waxaa kamid a heshiiskan hadda aan kuu sheegay toban qodob buu ka kooban yahay qaarkood waa dhaqan galeen oo ciidamadii la isku dhafayay iyo waxay ahaayeen eh, amniga sida looga shaqaynayo qodobkan oo ah qodobkii siyaasada ka bilaabanaya ahay guddigii farsamada kadibna loo gudbi lahay qaabkii xildhibaanadii awood qaybsiga loo qaybsanayay kaas weeye kan hakadka ku jira ee dowladda uga baxday ee si keliyeeda ugu tasrifashay inay magacaabato Eh, waa gartay marka eh, waxa waa tashi laydinkama gelin miya marka lasoo magacaabaya guddiga doorashooyin hadda ay magacaabaysa wasaaradda arrimaha gudaha maya hadalba kama yimaadeen haddii tala iyo tixgelin nalaga siiyo ama mataqaanaa qayb nalaga siiyo waxaba nagama yimaadaan waxa aan ka cabanay oo warqadii bishii laba iyo tobanka madaxa xukuumadda uu soo saaray uu leeyahay waa ku baalmareen heshiiskanaga ama uu guddigan uu leeyahay tala iguma laha waxay ka dhimeed in aan wax tala ah iyo wax xurmada iyo wax xushmada midna aan nalaga siiyo waa gartay eh, dhuusamareeb waxaa ku sugan wasiirka arrimaha gudaha iyo wafdiga hogaaminaya kulamo ayaa la qaadateen eh, maxaa laga wada hadlay oo kulankaasi diradda lagu saaray wax kulama ofishaal oo dhaca male sarag caadiya baa dhacay inta horena qabtareesan baa lagu wada hadlayay adugu wadan warka kuu soo koobo hamiga wasiirka wuxuu ahay in guddigiisii la taageero oo saddex iyo tobanka ahay wax ka bedelan oo la yimid ma jirin wax mataqaanaa cuntamana ma ahayn horaan oga wada hadalnay horaan qoraal oga soo saarnay sideedii ilaa laba iyo tobankii baan jawaab iyo cabasho ka sugaynay dowladdu wax jawaaba iyo garaawshiyo waa laga waayey xalow u dambeydana wasiirku ahmiyad wuxuu siinayay guddigiisii in la taageero oo la tixgalo waa gartay ma jirta kulan u dhexeeya eh, madaxa xukuumadda iyo wasiirka arrimaha gudaha tii xalay bay ahayd xalana wax natiijo kama soo bixin Eh, waa gartay haddii wasiirku inta idin yimid oo dhuusamareeb kugu yimid uu idinka dalbaday inuu taageertaan guddiga uu soo magacaabay eh, uu idinku tixgeliyey in aad tala ku yeelataan guddiga uu soo magacaabay eh, waxaa kale ordaysaan oo ad raadinsaan maxay tahay Ee, guddigu ma aha mid tala layga siinhaya mid waxay ahayd taageer cidlaha wafcida inaan ku taageera layga rabay Eh, guddiga haddii laydin keeno taageere la yidhi inkaabi heshiis baa ka horeeya oo asaga nala saxiixday Mhm.
kiibuu baalmaray garawshiyo kama keenin apologize kama uusan bixin xubnaa laydinku gudaraayo waxbaa laydin siinaa waxa ka horeeya heshiiska hore dhaqangalkiisii qaallima laysaga yahay mase layskama aha dowladdu waa baalmartay heshiiska taasaana kalistay inaan guddigan soo saarno hadda waa karta guddi baa magacaawdeen wasaaradda arrimaha gudaha guddiga magacaawday marka galmudug xaalkiisa suu noqon doonaa
ee galmudug xaalkeeda haddii heshiis dowladdu ay keeni weydo ama heshiiskii lala galay ay ka baxdo waxaa loo noqonayaa labada dastuur kan dowladda federaalka federaalka iyo kan galmudug baa loo noqonaya Ee, wasaaradda- siinayana qabanaya Mhm, dowladda federaalka waxay heshiis la gashay madaxweynaha galmudug oo isagoo xaq u leh soo magacaab guddiga doorashooyinka marka haddii madaxweynaha eh, eh, heshiis lala galay heshiis kale adinku raadinaysaan maadaama galmudug aad tihiin maxaafna heshiis lala galay muxuu yahay heshiiska marka lala gelayo madaxweyne xaas waxaa ka horeeya heshiiska saddexdii juulaay lala galay madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug Mhm.
taas waxaan ogow ku leeyahay madaxweyne xaas isagoo madaxweynaha ayuu halkan ka tegey wuxuuna xilkiisii iyo sandaladiisa iyo nasabkiisa ku wareejiyey wasaaradda arrimaha gudaha Mhm.
saddexdii juulaay ayay heshiis la gashay madaxa xukuumadda oo cusub ayagoo og in xaafadu authority leeyahay kuwaaba lahayd xaaf ayay madaxa xukuumadda dowladda heshiiska la gashay taasaa cadaynaysa xaaf inuu mar hore ka tanasulay heshiiskii ama mataqaanaa howlihii galmudug uu hayay waa garta xaf hadduu eh, ka tanaasulay madaxtinimidii iyo masamkuu lahaa eh, dhowaan wuxuu soo saaray warqad uu ku sheegaya in uu wakiishii uu wasaaradda arrimaha gudaha u wakiishay arrimaha doorashooyinka galmudug uu dib ula laabtay marka in xafna meel uu ka hadlayo adinkay meel aad ka hadlaysan eh, wasaaradda arrimaha gudaha guddi kale ay magacaabayso shacabku idinku wereereen ma ahee dowladda dowladda federaalka waxaa laga rabaa cidda xaqa u laheyd in ay la gashaa heshiiska dowladda federaalka way abaartay waa gartay wasaaradda arrimaha gudaha xaq ma u leedahay inay soo magacowdo Bayna u abaarto xaas madaxweynenimadiisii mar hore ayuu mid waa ka tegay xilkii waxaana ku wareejiyey ninka la yidhaha wasaaradda arrimaha gudaha waa gartay Dowlad- ayagoo aynkaas haddii dowladda federaalka ay u ogtahay in xaaf wax u haray ama authority u habarshay heshiis saddexdii juulaay hadday gashay dowladda qalab kale ee ayada wax ka weydiin waa gartay Eh, waxaa laydin leeyahay eh, dhismaha galmudug waxaa ku dhegan eh, alsunno marka maxaa u degan tihiin eh, dadkan eh, degana galmudug in dhistaan galmudug uu umaasan yahay oo dowladda federaalka soomaaliya garowdan ay ka noqoto adigoo mahadsan horta waxaa lusuna la yidhaah oo dhawaaqaysa aad maqashay ama warqad ka soo baxday ama hadal ka soo baxay ma jiraan waxaa hadalku soo saaray ama warqada daba taagan ama dowladda heshiiska la gashay waa dowlad goboleedka galmudug Mhm.
aan ku saxo ahlu sunna ay ku gashay heshiis ama ay dowladda kula gashay ama ay howlo kaga dhowreeday ma jirta ama ay cabasho ku muujiday leedaha ballan baa la iga baxa warqadaha dhan akhri wixii ka soo baxay galmudug akhri wixii dowladda heshiis lala gala akhri intaba waxa ku qoran waxa weye dowlad goboleedka galmudug ee ahlu sunna kuma qoraa warkaas adigaan kaa hayaa adoo mahadsan caawa waxaan sheegtay inaan ka wada hadalno waxay ahayd guddigii la magacaabay Mhm.
awood qaybsi waxaa ka horeeya guddigan guddiga farsamada ayaan taaganaana markacadad kale inaan gudbana saalikanay aad u mahadsan tahay waxaan gaarba waa kuu soo gabagabaynaya qaybsiga waxaa ka horeeya guddiga farsamada xaaladdu hadda waxay maraysaa guddi farsamo ayaa la isku hayaa yaana dib u dhaqaajin bahashu waa gartay Eh, galmudug ma waxaad diyaar u tihiin in eh, galmudug eh, laga dhiso laba galmudug oo guddiga doorashooyinkan ay maamul dhisaan guddiga aad soo magacaabaan maamul ay dhisaan ma dhacayso caqlina maaha mana ku talinayno waxaan ku talinaynaa haddii heshiis la wada galo uu soco waayo qodobka dastuur ha loo noqdo cidda uu awoodda siinayana ha looga dambeeyo Ah, waxaa leedahay waxaan loo diiday inaan national ka sameeyo haddii wasaaradda arrimaha gudaha eh, ay hayso xilka madaxweynaha galmudug oo iyadoo awood u leeyahay soo magacawdo adinkuna aad leedihiin eh, mana lakaga tashan adinkuna mid aa magacawdan maxaa diidaya in laba galmudug ay dhisanto dowladda mada- dowladda federaalka madaxweyne kama noqon karto maamul goboleed horta hadalkaa waa qalad Mhm.
dowladdu waxay haydaa xilkii maandeedka waxaa ku xawil waxaana siiye qaabka doorashada Eh, madaxweyne axmed ducale geelle xaaf waxuu yidhi waxaan qaabka doorashada u dhacaydana xaafadku ku wareejiyey wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha ka yimid iskama maamulane hoos wuxuu usoo abaaray madaxii xukuumadda ee markaa hawsha gacanta ku hayay Waa gartay.
howl badan iyo shaqo badan oo lagu dhiirsado la qabtay howlihii amniga wax kala qabtay howlihii farsamada wax kala qabtay ilaa meeshii ugu dambeeyay leesla soo gaaray guddiga farsamada madaxa xukuumadda wade waa garta wasaaradda arrimaha gudaha awood ma u leedahay in iyadoon cidna kala tashan ay magacawdo guddiga doorashooyinka galmudug ما جرت ما جرت دستورك بقول يلا ما تنتظر على الاخر هو هو سينايا قام دول الجبلات كدل مدن ان اي مقعاوه تقول لنا فرصمه waa garta قام marka الجبلات يلا دبانا كاسيدا وانا مد بدايه عبشره هذه كتاغت waa garta marka maanta waxaa iscilay xu- eh, iscasilay xubno ka mid a eh, guddiga aan magacowdan ee doorashooyinka ee galmudug aan magacowdan Eh, marka kuwii kale ee dowladda federaalka soomaaliya ee soo magacowdan waxay ku sugan yihiin meesha leeraa ee dhuusamareeb ميعاد ميعاد ان كتا قد لي دوله سو مقعاودين ودو سمرت سوي ما عيدنا كما سنه ان كصحو haday yimaadaanna wax dhibaataa noqon hayaano waa shacab soomaaliya oo deegaanka u dhashay Waa gartay.
balse waxaan kuu sheegayaa guddigan sheekh maxamed shaakir magacaab waa guddi dastuuriya wuxuu ku qodomo qodobka boqol iyo labaatanaad ee dastuurka federaalka iyo qodobka dastuurka dowlad goboleedka galmudug labaatan iyo sagaal qodobkiisa ah oo meel loo dhaafi kara la-aanag haddii heshiis la jiido kaasaan ku kala baxayna haddii alla idin waana mahadsantahay xildhibaan shacab sheegow maxamed oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee galmudug islamarkaasna ka mid ah xildhibaanadii sufa uga soo beeray galmudug kula wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal dowladda federaalka soomaaliya ee khilaaf kale ayay wajahaysaa oo ku saabsan dhistaanka galmudug waxaana sidoo kale ee soo baxaya ee warar kale oo sheegaya in dowladda federaalka soomaaliya ciidan usoo daabulaysa dhuusamareeb si amniga dhuusamareeb loo xoojiyo xildhibaan maxaa cabdulaahi cali oo ka mid a baarlamaanka galmudug islamarkaasna ah gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka galmudug oo caaway aan qadka telefoonka aan kula hadlay ayaan weydiiyey bal waxaa laga dhexli karo ee khilaafka iminka soo kala dhexgala dowladda federaalka iyo ururka helsundo waxaa aada maaragta aan uga xumahay mar kale ee galmudug xaaladeeda mugdisii galaydo maadaama khilaafyo badan ay markas ay ragaadiyeen galmudugna aysan xaaqan u baahnayn khilaaf cusub maarata oo horle in la galo maadaama dowladii iyo maamulkii galmudug ay ku heshiiyeen in maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka soomaaliya ay daabihiso gogosheedii boheshiisiinta iyo doorashooyinkaba kamaamul ahaan anagana aan ku qanacnay sida dowladda wax ay u wado iyo sidii ay gogoshiisiinta ay u qabatay aanan soo dhaweynay guddigii doorashada ee magacaabay wasaaradda oo madaxweynihii galmudugna maaragta uu ku taageeray xildhibaan ahaana aniga aan soo dhaweynay guddiga maaragta aan u aragnay inay yihiin guddi kasoo bixi kara oo maaragta hufan oo shaqadii loo idmadana gudan kara inay yihiin aan u aragnay kuna qanacnay suna dhaweynay waxaasn sideeda loo daayo qolyaha mucaaradka ee kasoo jeeda maaragtay maamulka galmudug federaal wax ka tirsan iyo xisbiyada qaar maaragtay in ay u turaan galmudugna maarata arrin fiicana ee tahay maarata xaaladda hadda lagu jirana galmudug aysan u baahnin khilaaf waa gartay baryahan kulamo ayaa dhusamare uga socday madaxda alsunno iyo wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya marka kulamadaasna isku fahmi waaye maxay isku fahmeen hadday isfahmeen kuley kulamadii u socday sida muuqata waxaad moodaa in aan isku fahmin maadaama ahlusunna ay ku dhawaaqday guddi cusub oo ay ku tilmaamtay guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ay ku tilmaamday ee soo magacaawday taasna waxaa daliil u ah in maaragtay aan ugu guuleysanin wadahadalkii u socday ahlu sunna iyo dowladda garabka ahlu sunnana waxaan leeyahay haatan dad culamo weeyaan haatan uma baahna galmudug khilaaf cusub inay geliyaan waxaan leeyahay inay arrimahaas oo kale ay ka wantuumaan galmudug hore ugu socoto haddii tabashay ay jirtana miiskood hadalka ugu wada hadlo haddii ay isfahmi waayaan ummadda reer galmudug ee usoo bandhigaan wax ka dhexeeya sidii wasiirka arrimaha gudaha ugu akhriyay heshiiskii hore ee maaragtay ahlusunna ee galmudug iyo dowladda federaalka ay wada galeen bulshada hortooda u wara akhriyay ahlusunna haddii tabasho ay jirto wax ay tabanaysa ay jirto inay bulshada hor keento waxay tabanaysa sida wasiirku u akhriyay dowladda ay ufafaahisay ay u faafaahiso markaas dowladda maaragta lagala hadlo waxaa markaas mis dhex yaalo waa gartay alsunna waxay sheegtay in heshiiskii dowladda federaalka soomaaliya ay la gashay looga baxay saas daraaddeedna ay muhiim ay tahay in arrimaheeda qaaska ah iyadoo ay ka shaqayso sidoo kale waxay sheegtay in guddigan doorashooyinka dhawaan ay soo magacawday wasaaradda arrimaha gudaha aan wax tashiya aan lagala samayn sidoo kalena aysan boosaskii ay uga baahnayd aysan ka helin saas daraaddeedna iyadoo ay ku dhawaaqday guddigan doorashooyin kale oo u muuqda in ay dhisaydo galmudug kale tan dowladda federaalka hadda ay ka holantaa mahana marka xaaladan jahwarar ee galmudug ay wajahayso ma tahay mid horumar horsiidi kara aniga ka mas-uuliyad ah xildhibaan ahaan ima muuqato maaragtay in dowladda ay ahlusunna heshiis ugu baxday haddii aad dib u akrisid heshiiskii qoraalka ahaa oo wasiirka arrimaha gudaha uu ka hor akriyey golka midnimo ee dhusmare heshiiskaas waxaa ku qoran dhammaan toban qodob toban qodob ay ka koobnaa tobanka qodobna qodobo badan intooda badan maarata waa la hirgeliye way fuleen sida lagu heshiiyey u hirgeleen inta dhimanna wasiirka wuxuu sheegay in aan waqtigeeda la gaarin markii la gaarana la filayo in maaragtideedii ay u fulaan waa gartay qodobadana hadda ay codsanayaan ayagu ay leeyihiin waana lakaga baxay max akhrisa xildhibaan maxayse yihiin qodobka iyaga hadda ay ku andacoona ay leeyihiin waxawaaye qodobka ah oo wasiirkan uu sheegay in xilligeeda marku akrinayo xilligeedii uu dhinnaa oo ah qodobkaas meeshooda ka ejiri karo warqadda ma hayo laakiin qodobka wuxuu ahaa in ay guddiga galmudug madaxa galmudug madax madaxa dowladda galmudug iyo iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay isla soo dhisaan guddiga doorashooyinka inay isla soo dhisaan guddiga farsamo ee doorashooyinka inay isla soo dhisaan qodobkaasi leeyaa nagala baxay qodobkaasna sida uu u qoran yahay marka loo fiiriyo uma muuqato mid dowladda ay ku gardaran tahayo qodobka waxaa ku qoran waxaa guddiga farsamada ee doorashooyinka isla soo dhisaya madaxa madaxa galmudug madaxa dowladda galmudug madaxa dowladda galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha madaxa dowladda galmudug markii la dhaho ee madax waa madaxweynihii galmudug aa madax dowladda ah markaas asigiina wasaaradda waxba waa lasoo dhisay marka taas waxaa muddaa dowladda inay ku saxan tahay oo maaragtay sida heshiiska oo u qornaa ee dowladdii wadadeedii ee martay ee madaxweynihii ay kala tashatay madaxweynihii warqad ugu soo saaray taasina dowladda waxaa moodaa in ee haddii ahlusuna ay si kale ay warqad kale ay hayaan gooni waa laakiin warqadii ummadda loo akhriyey annagana aan markhaatay ka ahayn oo aan aan aragnay oo goobjoogina ka ahayn waxaa ku qorleen in guddiga uu soo xulaayo madaxa dowladda galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha Ee, madaxweynihii iyo wasaaraddu isla soo xuleen Mhm, madaxweynaha- taas waxay cadaynaysaa in maaragtay ay dowladda ay weli aan heshiiska ay ka baxday aysan jirin Waaya.
Qod- heshiiska laba qodob ama saddex qodob aa ka hartay aan fiilaa inta ay ku heshiiyeen iyadan dowladda dhamastirkeeda diyaari bataa marka waa gartay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo elsunna waxaa u dhexeeya khilaaf xun oo waxaa la soconnaa in xaaf ee, dhuusamreb ee, laga soo ceyriyey islamarkaasna uu cadaan imaaday sanadkaani Ee, haddii dowladda federaalk soomaaliya ay la tashatay ee, xaaf ee, elsunnana aysan ee, ku wargelin sidii loo dhisi lahaa ee, guddiga dhismaha deegaanada ee, galmudug ee xubnaha baarlamaanka soo xuli doona soo ma muuqato in dowladda ay ka baxday heshiiskii elsunna la gashay maadaama xaaf ay la saftay xaafna ay la soo dhistay ee, guddiga doorashooyinka ee galmudug ee, heshiiska cusub ee ee dowladda ay la galay- la gashay ahlu sunna mu kuma qorna in oo ahlu sunna wax ay soo xushay kuma qorna heshiiska waxaa ku cad oo ku xusan madaxa dowladda galmudug in uu lasoo dhisayo wasaaradda arrimaha gudaha madaxa dowladda galmudug markii la dhahan madaxweynaha iyadaana sheekh shaakir asigaana saxiixay warqadda sida ay u qoranta asigaa u saxiixay Waa gartay.
sida uu warqa- Xaaf qoraalkan wuxuu warqadan- cadeynayaa in xaaf uu soo xulo guddiga iyo wasaaradda xaafna iyo wasaaradana waa- wax dood ay kama taagin oo isku raacsan yihiin guddiga lasoo xulay dowladda federaalka iyo xaaf ee, heshiis gaaray galeen dowladda federaalka ee sunna heshiis gaaray galeen marka heshiiskan ee, wasiirka arrimaha gudaha uu warbaahinta la wadaago waxaa ku qoran ee, waxay ku heshiiyeen ayagii al sunno ee, marka waxayna ku dhaqmayaan kii ay la galeen xaaf marka suma muuqato in waxay iskaga qaldan yihiin oo dowladda federaalka aysan oqoon heshiis ee, kooxda ay la gashay ma heshiiska ahlu sunna lala galay iyo heshiiska ahlu sunna lala galaa waxaa ka mid ahayd qodobka ah in eh, guddiga soo xulistiisa waa in eh, madaxa dowla- madaxa dowladda galmudug uu soo xulaa ahlu sunna iyadoo sidaa u og ayay saxiixday meesha kuma qorna madaxa xukuumadda inuu soo- inuu soo xulo kuma qorna haddii madaxa xukuumadda ee heshiiska uu ku qornaa lahaa minis aniga waxaa xiran dowladda in maaragta xadgudub oo dhanka heshiiska ee ay gashay Waa gartay, laakiin marka- haatan haatan waxaa ku qoran madaxa dowladda galmudug Waa gartay.
madaxa dowladda galmudugna waa madaxweynihii Waa gartay.
Asigana heshiiska saxiixay ahlu sunna iyadaana saxiixay barafkii heshiiskii lala galay oo qayb ka mid ah waay Ahlu Sunna Marka waxay- waxay dowladda dowladda weli in wadadeeda ay ku taagan tahay waa gartay sunna iyo xaaf khilaaf baa u dhexeeya marka haddii warqadda ay ku qoran tahay ee, guddi doorashooyinka waxaa si waajira usoo dhisaya ee, madaxda galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha Ee, madaxdii galmudugna sunna ay iskhilaafsan yihiin oo madaxa xukuumadda ee, galmudug uu soo qeyb u ka yahay marka sidee ku qancanayu Ee, kule heshiiska markii oo la qorayo waxaa la rabay ee, in ahlu sunna ay iska fiiriyaan heshiiska wax- wax wax meesha ku qoran Ee, waxaana moodaa in ee, kule ee, inayn fiirin ilama ahan way fiiriyeen ganacsanaa markaas ay dorbidayeen aa laga yaa- oo aa dhici karta in markaas qodobada kale ay daayeen meesha in qodobkaas ay ugu gudbeen oo maaragtay sidaa ee, oo ugu dhacay markaas iyaga oo filayay in waxyaabo kale ay dhacaan kuwa iyagaa su-aasha ah ee, in la weydiiyo ay ku haboon tahay balse sidaa anaga ee, ee sharci ahaan ee u muuqda heshiiskii la galay waxaa ku qoran in madaxweynaha iyo madaxweynaha galmudug oo madax dowladda ah iyo wasaaradda isla soo xulayaan Ee.
sidii loogu talagalan waa u dhacay madaxweynihii wasaaradda waa la tashatay ee ogaalon maarata warqada soo qora uu ku taageerayo saasuna heshiiska maarata ansax ku yahay oo sharci uu ku yahay dowladdana ee maarata uu u wakiishay in maarata ee ee soo ee dhammaystirta doorashada inta ka dhiman waa gartay ee, hadda ee, elsufo waxaa dhistay ee, guddi kale doorasho dowladda federaalkan guddi ayay magacaawday haddii khilaafkan uu sii jiro ee, galmudug sooma moodo in weji kale ay yeelatay oo laba galmudug ay kasoo bixi doona dhuusamrab sida ka dhacdo kale ee, kismaayo Ee, kule mid jira wadanka dowlada ka jirto ee, system oo ka jira ee, iyagana ma filayo maaragtay in ay ee, dhibaato intaas la eg maaragtay aw- ee, ay sameynayaan Ee, waxaana filayaa in maaragtay inta dhiman wadahadal lagu dhameeyo Ee, waxay ka tabanayaan maaragtay ee, wixii sax ah oo sharci iyaga ay saxiixeenna maaragtay ee, miiska lala fadhiisto lala garamo Ee, inta kale dowladda hore oo usoo wado maaragtay ee, khilaaf dowladda markas haddii qoloba haddii isbaarad ka dhigato oo oo aan laga gudbi karin oo sa- oo laba kun sagaal iyo toban ilaa hadda soddon sano kadib waxaa la rabaa in dowladda awood ay yeelato ee waxa ay kaga gudbi karto dowladda waa inay isticmaasho bawarkeeda inay isticmaasho maaragtay ee sharciga iyadoo markaas ay ilaalinayso ciddii heshiis ay la gashan heshiiska sida ay u fulido Waa gartay.
ciddii markaas oo heshiis intaa ka badan aan doonayn dowladnimada ka hor imaanaysana dowladda in maaragtay ee, federaalka gacan haddii bir ay ku baawarkeeda ay qabato isticmaasho ee, ma socon karaan ee, baawarkeeda ma ka socon karaa qeybo kamid deegaanada galmudug ayada joogta weli alsun oo qaybo ka mid a ay galmadu ay ka talinayso weli ma fila harsun meel hadda gooni u talada ma arkin xarunta caasimada ee caasimada dowlad goboleedka galmudug oo dhul samareeb waxaa hadda jooga ciidamadii dowladda federaalka ka howlgalaya ciidamadii alusuna maarata waa la qarameeyey dhammaan maarata ma jiro dhowr shaksi ma ahan in ay hortaagnaadaan maamulka ciidamadii alusuna ee haysatay waxay ku biireen dowladii meesha maarata waa ka urur meesha waa ka baxay waxaa hadda system laga hadla shaksiyaad oo oo dhowrka kooda ani kuley jadkooda kama hadli karo balse waan qabaa in la xaliyo arrintooda maarata si markaas looga fogaado dhibaato iyo mashaakil ina dhaca in loo si looga fogaado iyo galmudugmilaysan si loo helo in carooshooyinkooda la xaliyo wixii lagu leeshiina maarata loo sameeyo laakiin laga gudbaa maarata in in caqabad oo hortaagnaato maamul in la iso galmudug muddo maamul la-aan aheyd ma sii ahaan karta intaan ka badan maamul la-aan waxay kuxan tahay maamul horumariya deegaanadii dhibaatooyinkii maamulkii ee hadda muddo hadda ku dhow dhowr bilood ah maamulka wuu fadhiyaa ma shaqeeyo wadanka maamulka ma jiro marka si oo hore loogu socdo oo dadka iyo bulshadii adeegyada iyo baahiya gaarka ah loo fuliyo waxaa loo baahan in laga gudbo dowladii maamulka ee soo dhisto ahlusunna aniga waxaan qabaa haddii ay jira heshiise gaar ah lala gaarno in wixii dowladda ay la gashay iyada waxay fulin karta mukor la gashay loo fuliyo si looga gudbo caqabadahaas iyada meesha ku jirtaa laakiin in marnaba aniga ma qabo in dowladnimada iyo dhismada dowladda in hor istaago cid looga gambada ma qabo dadkaas marka galmuduga maarata milaysana loo gaari lahaa ahlu sunnana waxaan leeyahay in ay maaragtay ka fogaato walba oo keeni kara caqabad kuna noqon kara maarata ummada masaakiinta ah ee reer galmudug oo muddada dowlad la-aanta ahaa oo khilaafaadka afarta san hadda lasoo dhaafana khilaafka maarata uu ragaadiyey inay maaragtay tanaasul ay u sameyso oo dulqaad badan ee muqdisho iyadoo markaasna maaragtay lagu tixgelinayo wanaagii waxyaabihii ay qabteen iyadoo lagu tixgelinayo dowladda dhankeena ee ka tixgelin la siin doono balse in tanaasul badan ay sameyso ummadana maaragtay ay u turto aan usoo lahaa shacabka reer galmudugna waxaan leeyahay waxa laisku haysto waa masiirkiini waxa laisku haysto waa dulkiini waxa laisku haysto waa hogaankiini waa inaad u tashataan u istaagtaan una midoodaan cidda idin matashan meesha ajir dadka waxaa ummadda hadirsan iyada hadlin aysan ka tarjuma baahideeda dowladda inaan inaysan aysan garab istaagin dowladda talaabo ma qaadi karo dowladda waxay dowlad ku tahay shacabka dowlad ku tahay dowladnimadana sheegi karo shacabka shacabka reer galmudug inay u istaagaan dowladda garab istaagaan waxay maa dowladda dowladda haday khaldan tahay ay dhahaan dowladda maaragtay ka jooga waxaa ku khaldantiin haddii dowladda saxan tahay ee garab istaagaan aayahooda iyo masiirkoodana ay ka tashadaan horena ay u socdaan dowladdana garab ay ku siiyaan in galmudug cusub la helo iyagana ay ku qanacsan yihiin beelaha dhammaanna la xaliyo tabashooyinkooda ee magaalooyinka dhammaan ayaado oo kale in la xaliyo maarata baahiyada gaarka ee ka tabanayso isdara markuu hadda uu yimaado dhuusamareer inuu maarata cayaaro yimaado oo kala hadla maarata waxay ka tabanayso kala hadla miiska la fadhiisto maarata waxay ay sheegayso xaqi u leedahayna inuu xaqeedii maarata siiyo waxay xaq u leedahay cayaar inta xaq umleen la yiraahdo way xaq ay u leedahay oo sharciyan ay u leedahay dastuuriyan u leedahay in lagala hadlo la siiyo dhuusamareerna maarata wixii xaq ay u leedahay idan ay qaadato aruudaq sidoo kale magaalooyinka dhan dadka la qanciyo si loo xiro galmudug dad isjecelo israacsan oo galmudug midaysan oo maaragta in si u taaba gasho doorasho xor oo halaal inay ka dhacdo kula wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland ayaa markaa naadiya madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa maanta oo talada ah kuna beegan tahay oktoobar waxa uu wareegto ku magacaabay labadiisa ku-xigeen wareegtitan ayaa lagu sheegay in madaxweyne ku-xigeenka koowaad uu noqon doono maxamuud sii aadan oo xilkaasi hore u hayay halka madaxweyne ku-xigeenka labaadna uu noqonayo cabdiqaadir xaaji maxamed oo la yaqaan luga dheere oo isna xilkaasi hore u hayay mas-uuliyiintan ayaa sidoo kale ee waxaa la sheegay in ka shaqeyn doonaan arrimaha ee xaluhelidda khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulka jubbaland ee u hogaanshayo axmed maxamed islaam maxmudoobe shacabka ku nool magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa xilligan wajahaya ee khilaaf u dhexeeya ama cawbarin maamulka jubbaland ay kala kulmayaan habeen ka hor magaalada kismaayo waxaa ka dhacay dil loo geystay nin nabadoocanka ahaa kismaayo iyo sidoo kale deegaanada ku dhow ganacsadana ka ahaa kismaayo dilkaasi nabadoonka lagu geystay kismaayo ee banaanbax looga soo horjeeday ayaa ka dhacay kismaayo waxaana saameyn uu ku yeeshay socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalada kismaayo waxaana markaas ka diiba kala ceershay ciidamada sida gaarka u ilaaliya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmedoobe waxayna rasaas ay ku fureen banaanbaxyaashii banaanbaxa ka dhigay kismaayo kaas oo laga soo horjeeday dilkii nabadoonka ee habeenka hor kooxo hubaysan ay u geysteen magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kornel cabdinuur oo ka mid ah saraakiisha ciidamada militariga soomaaliya kuna sugan kismaayo ayaan ka wareystay xaalka kismaayo iyo sida uu arkaan magacaabista ee madaxdii hore ee mar laba dib la soo celiyey
waana fiican yihiin ee laakiin wax maamulaba ayan haysan Mhm.
hadda waa beelo is- is- isla wada jooga Mhm.
Ee, marka nin nin beel ee hubaysan haysta oo kasargaal beeleedabaa hadda ku haray wax maamulaa saddex maamul oo mid waliba beel yahay Mhm.
beelo beelo ah oo dadku u qeybqeybsan yahay waxay isku noqdeen marka haddii la isku soo turjumo ee, waxay noqonayaan beelo ee, sargaal beeleeday noqonayaan saddex madaxweyne madaxweyne ku-xigeenno ee, wax maamulo oo ministration ah oo hadda dadkan raalli ka yahayna meesha kama jiraanin wax la isla ogol yahay oo wadatashi iyo ee, isu-tanaasul iyo ee, iyo wadahadal iyo heshiisiino iyo ee, marka ma ka jiraanin meeshaan waxaa hadda ka jira waxaan dadweynaha u xiisa qabin Mhm.
hadda axmed madoobe wuxuu magacaabay labadiisii hore Mhm.
isaga iyo ee, kuwa uu magacaabay midna hadda jubbaland xiise loogama hayo Mhm.
ee, waa un nin sargaala oo hubaysan oo beeshiisa hubaysan tahay dadka kalena xoogaa ka hubbadan yahay ee, ama canshuuraha lagu qaado ama meelo kale laga keene beeshiisa gacanta u geliyey Mhm.
ee, yacni laga baqaayo inuu ee, dadka laayo oo hadeerba kuwa loo tiribaayo horeyna loogu tiribaayo hadeerna kuwii ugu tijaabsadaa magaalada la laayay Mhm.
marka magaaladaas waa magaalo hadda indhala-aan ku jirta ee, shacabka Waa gartay.
jubbaland Mhm. Waa oo saddex madaxweyne ka gartay.
jira Mhm. waa gartay habeenka hore waxaa lagu dilay nin wadoon ee caanka ah kismaayo Ee, kadib maalin kadib banaanbax xoogan ayaa ka dhacay magaalada dalkaas looga soo horjeedo Ee, balke dalalkan kusoo badanaya kismaayo iyo banaanbaxyadan ee magaalada hareeyey horta ninku laba doon maya waa ninkii Mhm.
ee, ninkii ninkii ganacsiga ee, nin ganacsada weyn buu ahaa ilaahay baa weyn Mhm.
oo grocery ah oo magaalada nus leh ganacsadiga iyo soomaalida jubbaland iyo dadka soomaaliyeed oo ganacsatada ahna capacity ku lehoo ninka keliya lagu soo dego buu ahaa Mhm.
Ee, qoladan ee, beerahaas markii beelbeel la yidhaahdana beeraha puntland ka soo jeeda Mhm.
ayuu la ahayb ahaa marka ninkan wuxuu yidhi waftiga lixdanka ahaadi oo puntland ka yimi iyo madaxweynaheeda iyo faroole Mhm.
ee, iyo waxa waa marti qaadayaa Ee, arrintaasu ee, colays siyaasadeed bay waxay ku noqotay qolyihii hore usii joogay oo hubaysnaa Mhm.
Ee, haddii xildhibaano la hadlay oo ee, markii madaxweynihii qadadii waa u diiday qada beeleed ee, qolada martida u ahaa maahaan in howlo kale ku furmaaniin iyo dacwooyin iyo wax kaleba uu ka baqay Mhm.
xildhibaano ayaa marka qadadii ka qayb galay xildhibaanadiina wuxuu eedeeyey ee, waxbuu eed- eedeeyey amuulo noocaas oo kale ah Mhm.
buu sababsaday waxaana loo tirinayaa beeruhu waxay ku jiraaniin xagga xarakadana waa ku jiraan Mhm.
oo baadiyaha iyo tuulooyinka iyo sagaashan boqolkiiba sagaashan hadda eh, waxaa haysta xarakada jubbaland Mhm.
ee, weliba jubbada hoose Ee, marka xoolihii iyo baadiyii tuulooyinkii iyo haddii aeroboorka iyo goobweyn area Mhm.
wax ka badan macnihii meeshaan uma xukunto Ee, marka waa waxay ka- xoolaha iyo iyaga ayaa waxa la yidhaahdo sakaawaad iyo ee, dadkana xirxiro iyo dacwooyinka iyo yaa- dadku waa ku xiran yahay waa tahay kornel waa u Marka, soo waa- laabanaynaa waa ee, la- arrintan ee, shabaab iyo howlahan ee jubada hoose ay ka wadaan ee, ma noo sheegi Maya, kartaa waa- ee, kooxahan maya, dilka u waa- geystay nabadoonkan ee ku sugan kismaayo waxaa leeyahay ee, ciidamo taabacsan madaxweynaha iyo dilka nabadoonkan ee ka dambeeyey madaxweynaha waxa weeye sakiir iyo kabiir dadkan hadeer koley jubada hoose joogaa Mhm.
waxaa loo tirinayaa anigu hadda nin boliis ah iyo ma- ma aan oranayo laakiin waxaa kugu jira sakiir oo kabiir waxay aaminsan yihiin shacabka jubada hoose in xagga mada- laga dilay ee, maamula kan iyo axmed madoobe Mhm.
dhinaciisa waa gartay banaanbax laga soo horjeeda ka dhacay magaalada ee, banaanbaxyaashii ee, dhibaato kale ayaa gaartay dhimashadii dhaawac ee ka dhashay banaanbaxii ee, laga soo horjeeda dalkaasi ee, yaa ka dambeeyey banaanbaxaani maxaase ee, sababtu ahayd in la weeraro dadka banaanbaxa ka dhiga kismaayo walahi والله marnabaxan wuxuu ahaa yani cano ka dhalatay sida ninkii loo dilay ninku wuxuu alay sadaqa badan haween baa bilaabay iyadoo aaskii la jiro marka waxay hadday isla sii kaceenna dad badan oo dumar u badan iyo dhalinyaro iyo wax kusoo darmagali ka dambe wax dambe iyo dad badan baa hadda filimiyaa ku socdaanin ama dhibaatkii loo geystay hadda laga daweynayaa dumar badan baa wax ku dhaceen xabado waaweyn baa loo soo qaato technica badan oo sagaal ama wadada kusoo faruurtay xabado waa maaragtay wax kasoo dhacdhaceen oo ciidamada sida gaarka u tababaran ee jubbaland ayaa weeraro aa leeyahay dadkan banaanbaxa dhigayay ma dhaba
de ciidamadii istaafyada iyo de wey waxaa tababarka lagu sheegaya waa ciidamadii istaafyada istaafkiisa specially iyo koofiyada casaayo wey waxaa weeraraya waa waxaa gartay ee marka ciidamada wax weeraray yaa ka amar qaateen marka madaxweyne miyay si toos u hoos tagaan ma saraakiil kale jirto oo Way si gaar u amarta Axmed- madaxweyne istaafkiisi weeye waxa meesha weeraray waa gartay masaga ku amra marka yidhi oo kala ceyriya dadkan banaanbaxa dhigaya hadda isagaa yiri cid kale amarkaato waxa kow ilaa kow waa isaga wuxuu waa gartay ee, ko- dadka haday dadka ee, ju- ee, dowlad goboleedyada iyo soomaaliya oo qol meeshan waxa weeye kow ilaa kun waa hal qof weeye Mhm. Ee, marka ee, maanta waxaa la magacaabay oo madaxweynuhu magacaabay ee, ma- laba madaxweyne ku xogeen ee, waana kuwii hore oo jubbaland hore u hogaaminayay Ee, shacabka jubbaland sii arkanay mar labaad soo laabtaan ee, maxamuud siyaadin iyo luga dheere walaalow hadda sharciga kuma soo laaban oo meesha doorashooyin kama dhicin nima guryo galgalay oo nimba liisis ka qortay bay ahaayeen marka iyagana xiise looma qabo Mhm.
kan magacaabayana xiise looma qabo inuu sharci ku joogana looma qabo Mhm.
Ee, ee, qolyaha qolyo technicala haystaa ee, waa magacaabaya waay ee, wax sharciga iyo wax jubbaland isla ogoshahay iyo madaxweyne uu yahay male kuwu xaggan xidiga wal waatu uu isaguna madaxweyne iyo laba madaxweyne ku xigeen ee mid ka noqday mid kale ku bedelay Mhm.
ee, waliba isagu qaar doorashuu ka dhigay Mhm.
haddana caawa ee, isagana waxaa wax magacaabaya seeraar baa laba madaxweyne ku-xigeen magacaabaya shacabka ee ku nool ee ku nool ee jubbaland ee waxay had- hadda haysataa ee, ee, dhibaatooyin aad u fara badan xagga maamul ee xag bulsho ahaan iyo sidoo kale ee xag ee, ammaanba Ee, marka haddii saraakiishii iyo nabadoonadii iyo sidoo kale ee, waxgaradka deegaanka ee la leeyahay waa la leynayaa Ee, marka jubbaland xagee u socotaa waxay u socotaa siyaabihii hore oo beelbeesha Mhm.
bay u socotaa haddeer naqalka waxay u saaran tahay ee, wixii hore oo ee, ama booliis booliisa lagu sheego Mhm.
ama ma laysiiyo beeleedyo oo laysku dadalo oo magac daraawiish la siiye ha ahaatee in meel waliba wixii intay la baxdo isku difaacdo iyadu Mhm.
Ee, oo ay ee, wixii ciidamaha ay urursato iyadoo dadkeeda difaacto ka jawaabto wixii dila ee, bay u noqonaysaa dabeedna sidaas laysugu laayo waa garta marka ee, maxaa ku qiyaasi kartaa ee, sida xal loogu heli karo ee khilaafka udhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka hadda hogaansha jubbaland ee axmed islaam madoobe iyo sidoo kale qolyaha kale ee kismaayo kula sugan sida seeraar iyo xidig walaalow ee, meeshaan dawadeedu sida ay u suurtageli kadho maaqaa laakiin ee, iyo cidda suurtageli kadha Mhm.
Ee, laakiin waxa weeye meeshaan dib u heshiisiin wax laysla ogol yahay oo oo degmooyinka ay jubbooyinku ka kooban yihiin iyo badka iyo ay ka kooban tahay dibad iyo gudo iyo aqoon-yahan iyo meelaha Mhm.
wadadaga oo soomaalida wada ahi waxay u wada dhan yihiin oo dib u heshiisiin ku galaanin baa wax u suurtageli karaanin laakiin sida haddeer ay tahay ee, seeraan oo xaggaas wax ka dhisaaya xidig oo xagga wax ka dhisaaya axmed madoobo wixii sii hore walaaqanaya ee, waxba wax muhiim uma aha soomaaliyana uma aha ee, ee, shacabka jubbalandna uma aha kulanaysan ayaan ilana saaxiibayaal qaybi u dambe barnaamijka soo gaarnay ee wasiirka warbaahinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya walaac ay ka muujinayso fatahaadaha webiga shabeelle iyo webiga jubba ee manaqeybo ka mid ah ee gobolada dalka wuxuuna sheegay in hay-adaha samafalka ay si dhaqsa ah ee iga howlgalaan Ah, bismi illaahi raxmaani raxiim Een, arrintaan maanta shirka jaraa-id aan ka qabta ka samaynayo eh, waxay ku saabsan tahay roobabka dayrta ee dalka ka da-aya Een, ugu horeyn waxaanu ilaahay uga mahadnaqaynaa een, nimcada iyo naxariista uu ummadda soomaaliyeed siiyey een, roobkan dayrta ee hadda da-aya iyo roobkii guga ee ka horreeyey oo dalka isaguna intiisa badan si fiican uga da-ay Een, dayrtuna hadda ay si fiican inta aanu ognahay gobollada dalka oo dhan uga da-day ee, dadkuna ka baxeen iyo xooluhu ee, dhibaatadii abaaraha iyo biyo la-aanta marka alxamdu lilah ilaahay mahaddiis weeye Een, dhinaca kale een, haddii roobabkaasi sii socdaan waxaa jira meelo badan oo ay jirto cabsi fatahaad ay jirto ama meelaha qaarkood ay bilaabantay in ay fataho webigu oo guryo iyo xaafado dadegan yahay ay biyuhu galaan Een, oo ay ka mid tahay een, meelaha ay ilaa hadda fatahaadu guryaha dadku ku nool yahay gaadhay magaalada beledweyn Ee, sidoo kalena waxay cabsi ka jirtaa meelo ka mid a een, jowhar iyo sidoo kale awdiinle iyo baardheere iyo meelo badan oo dalka haddii roobabku hadba intii ay da-aan ama ay ka da-aan dalkeenna ama ay ka da-aan meelaha webiyadu ka yimaadaan ee dalka etoobiya Een, ayay ku xidhan tahay laakiin waxaa jirtaa digtooni in la galo Een, oo dhammaan shacabka soomaaliyeed ee degan soonayaasha webiga reerihiisa iyo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee ee soomaaliya ee federaalka ah iyo dowladaha iyo hay-adaha aynu walaalaha nahayna caawiyo intuba inay ogaadaan een, inay jirto cabsi fatahaad marka een, si loo sii diyaar garoobo maadaama ay had iyo jeer dhici jirtay in marka dhibku dhaco ee dadku een, dhibaatadu gaadho een, muddo kadib loo loo loo loo gurmado iyagoo already dhibkii uu gaadhay Een, maanta shirka jaraid waxaanu u qabanaynaa wasaaradda faafin ahaan inaanu ku wacyigelino shacabka soomaaliyeed ee webiyada agaarkiisa degan een, maamul goboleedyada dalka ka jira iyo madaxda iyo sidoo kale dowladda federaalkana anigu xubinta ka ahay oo diyaar ah iyo beesha caalamka inay een, sameeyaan assessmenti ama ama ama daraasad horudhaca oo ay u diyaar garoobaan in ay imaan karto fatahaad waxyeelaysa dadka iyo hantidooda waxaanu ka codsanaynaa een, digtoonida in la qaato oo dadka soomaaliyeed iska moosaan iyo maamul goboleedyadu meelaha ay fatahaadu ka dhici karto Een, sidoo kale waxaanu ka codsanaynaa wasaaradda gargaarka ee dowladda federaalka oo aan ogahay inay diyaar garowna ugu jirto inay dadka wixii karaankeeda ku caawiso inay abaabusho een, sidii gargaar meeshii dhib ka dhaco loo loo gaadhsiin lahaa waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha een, united nationka iyo hay-adaha kale khayriyaadka een, inay iyaguna ee, ee caawiya dadka soomaaliyeed een, inay iyo ganacsatada soomaaliyeed oo runtii aada ogtihiin in dhammaan dhibaatooyinkii ama abaaro lahaa ama fatahaad lahaa ee dalka ka dhacay gacanta ugu horeysa waxaa geysta shacabka soomaaliyeed iyo iyo ganacsatada soomaaliyeed waana sidaas inay shacabka soomaliyeed isu gurmadaan Een, sidaas awgeed iyagana waxaanu ka codsanaynaa intaas oo dhan een, dowladda aan anigu wasiirka warfaafinta u ahay oo ah sidaan sheegay diyaar ah iyo maamul goboleedyada iyo hay-adaha gargaarka iyo ganacsatada soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ee wax haysta inay u diyaar garoobaan in haddii ay roobabkaasi sii da-aan oo fatahaad dhacdo in aynu si deg deg ah oo waxtar leh ugu gudmano meelaha ay ay ay ay fatahaadu ka dhacdo Ee, hadday ka badato bulshada meesha ku nool iyo maamulka meesha ka jira aad iyo aad baa umahad qayb gudmiga barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal kusoo dhawaada xubintaas ku-xiisaha badnida kalamaan
kalamaaney war ma haysaan xaaladdu waa adkaatay koobi cusubaa yimid war qolada heestaa koobigaa qaado falaashiyay ku wataane kuwaanu falaash ma haystaan war koobiga cusub ee kalamaan la koobiyey wasiir maarey aan ka dhegaysanaynaa sidaas awgeed waxaanu een, furaynaa iyadana saddexda maalmood ee soo socda bilaabaynaa barnaamij cusub oo la dhaho iskumaan Ee, dadka soomaaliyeed waa iskumaan waxay kulligood rabaan dowlad waxay kulligood rabaan nabad waxay kulligood rabaan nolol waxay kulligood rabaan sharaf taas baa een, fanaaniin iyo wariyayaal iyo dad isu tegey oo tayo fiican lihi ka samayn doonaan ee, barnaamij iskumaan la dhaho oo maalin kasta ay dhegaysan doonaan
adduunyo waaba kayaabnay aakhir ilaa owniyan kayaabadoy
yaa alla adduunka toonkaanoo kale waa ii dhimayay
maserow maangaabana
alla ilaahay wasiir maareeye laba xilniyood somalilan ah inuu yahay ayaa halkan ka caddaatay waanu nugu bannaan yahay allow anaga naftigaana waanaga bannaan yahay war kale maan haddii raadiyo kulmiya ka bata isku maangna raadiyo muqdisho ka bata dhegaysi dhegaysi leh mayka shal bedelan yihiin shee u kortaana war soomaalidu waxay ku mahmahdaa maan rag waa mudacya afkood marka aadane isku maana ciddii keenta iyadaa macallin noo ah war lix maalin marka kale maan qabanno baan jimcaha isku maan qaban jirnee wax cusub in la keenay ahayd marka magacu waa koobiye mid kale miyaa la waaye war dawlad ma taqaaniine waxay u baahato qofka haysta waa ka qaadataa waa run meeqaa hanti shacab leeyahay la qarameeyey war iyo dhammaantiis dadku inuu isku maan noqdo dhaqankiisa ka mid maaha ilaahay abuurtana uguma talagelin marka bini aadan waa kala maan meel kastuu joogo war haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maanay war horaa waxaa loo yidhi wixii kula wanaagsan qaar baa kohanaye ha kagsoomin saaxiib dadku waa kala maane war war ma haysaane wasiirka warfaafintu meeshuu iskumaanka uga dhawaaqay wuxuu kaloo xarigga ka jaray warbaahin danabeed cusub war ma roobku ka soo dheegtay war danab ciidanka kumaandoosta militariga waaye marka khatar waa iska ilaaliya
ma ciidamada danaba warbaahin cirka looga sameeyey wardayrta hamaanadaan da'aysay wax danab laga furaayo waa kayd waxaan u malaynayaa danabka cusub in iskumaan lagu dayn doono war ciyaartan derbiga ma waxay dhex maraysaa kalamaan iyo iskumaan war kalamaan iyo iskumaanba hal maskax bay ka yimaadeen maskax islaameedna lama koobiyeye waa la fakaraa aryaadhaha war ma haysiina baarlamaanka shalay wuxuu u ansixiyey shuruuc badan gudoomiye muudday ayaa kala tuuray miya war gudoomiye muudday waxba u tixaaye wax ma kala tuuro war ajandihii maadhow baarlamaanka la horgeenayay daaqarsoon yuneska wadatee kanyaawati aryaadhaha warka hanaga dhex gelinaya waxaa la ansixiyey hindisa sharciyeedka dakhliga dalka kaasna haddii la ansixiya ogaadhahe dayntina waa la cafihaahe warnamiya umaysiin laha waana dardaaran oo eh langeerlikaleegeermun urdaasoo la eri yeedo deentugni ninkeefiina musun isku dhiibna wal barnaamij oo nin shal socda maleesina galbagankeliye deyntan mukasala leeyah nalaga cafiyo muufiye macsarahee kuma cunine seenalowkugu yeeshe war ma haysida dayntan dadka nool iska dhaafa kuwii dhintayaa lagu leeyaha la yidhimina wax walnala ka fududayha shib naga dhe war adeer jumhuuriyadda somalilan baysteyn laguma leh weliyo bila somalilan hadday inkirtay lacagtaas annagana inaan dayn nala ku lahayn
ar ili bugdayka bikaasoo ili bugdayka bikaasoo hungoolkii markamudug warjay dheegasaan wallaahi bilaahi somalilan hadday inkirtay wallaahi baan ku dhaartay inaan anagana nala ku laheen xabad nala kuma laha haddii aan galmudug nahay kii war baarlamaanka waxay dhaheen baarlamaankii sagaalaad iyo shaqaalihiisii haddaan lacagtooda la siin maanta kadib xisaabxeer agteena lama keeni karo baarlamaanka sagaalaad asaguma waa lan yahay waddanka haddeeraba ajnabigii dayn inuu ka cafiya la rabaa xaggee ayagii dayn ugu yeelanayaan war aan iscafinna hana la cafiye aryaadhaha xaa idin waalaya waddankaanu haddaanuu barwaaqa nagaha oo wasiirka batroolku wuxuu yidhi lama sanaan ku soo saaraa batroolka haddaad qayladii buuqa naga joojisaan war dawladdii dhan hal sana u harsan yahay ma cimri dheerasi miya war qabyadooda ha dhammaystirtaan maad u dhaaftiin ereygaas xashan shiiqoo la yimid aa laga diidey eel aana ahaan qodaa qof damboo laga yeelaayo ma jirta arrooda war dadka baanenshaagdo aan helay sagaaro aana maleehan qayloodana noo dhaaf wareedhaha ayaantan xildhibaan faarax cabduqaadir xaggee ka bax kaalaya ra'iisul wasaare khayre kalamaan markuu ku soo biiraya dadkoo dhan buu u sheegay ma ka baxay mise weli ximin buu ka yahay mar kasta waxaa loo baahan yahay inaan laga harin dowladda farmaajaysan iyo mustaqbalka khayraysan warwar ma haysiine aniga waxaan u hambalyaynayaa madaxweyne dani ma imaaraadku lacag ka soo heli imaaraadka ku dhimo warka weynaa jiree naga sug warkaa naga dhex gelin gabar la yidhaahdo fardowsa cigaal ayuu u magacaabay wasiiru dowlaha shaqada iyo shaqaalaha iyo dhallinyarada iyo cayaaraha
ayeeye war ma hayside gabar la magacaabaa sheegee madaxa xukuumaddii madaxweyne xaafa uu kala diray ee galmudug digtor raysul wasaare sheekh shaakir waxau magacaaba guddi cusub oo doorasho qaar ka mida waa iscasileen inta u soo hartana meelay gaari doonaan lama oga maandhow aniga puntland aan kuu sheegay ayeeye mawliidaa soo dhowaa lagu yidhi warwar ma haysaane galmudug nabadiyo nolol iyo sufa isku haya midkoodna ma tanasulo warwar ma haysaane jubbalandba laba guddiyo doorasho waa tii laga magacaabay marka galmudugna waa iska baraajayne
warwar mooshiidane galmudug khilaafaadkeeda aadi ahayti jubbaland daynshilay maha koobiyu warwar ma haysiine madaxweyne sayid axmed madoobe laba madaxweyne ku-xigeen oo magacaabay laakiin waxaa la yaab leh kuwiisii hore unbuu ku soo celiyey adaha waxaan maqli jira nin dooran doorta ha u dhahdeen dadka si loo dambaajiha intuu kuura kuwii si hore inuu magacawdo isaguba waa isagiiye mugga wax isbedelaana wax bedelmaane waraar sayid ahmed midoow runtiisu weli siqada maylaarayna man isla goradana jaantiya masla helaayan waraadha war ma haysaane warkii hore war soo dhaaf anugu waayahan dowladda waxaan ku taageersanaa wadahadalkii ay ka geli diidda arrimaha badda oo ay tidhi sharcigaan ku kala baxayna hadda waxaan ka baqayaa isbeddel inuu dhaco sababtoo ah maraykanka waxay leeyihiin soomaaliya iyo kenya wadahadal inay arrimahooda ku dhammaystaanan ka shaqaynayna oo dacwada maxkamadda adduunka laga soo celiyo waana mirkaa mirkii soomaaliya muddada dheer diidanayd aryaadhaha maraykan howshan yaa u dirsada inuu kenya nooga hiiliha heewees ka muuqataahe maaninkaa ka yeelayna ma waadanse maqli jirina horaa waxaa loo yidhi how majaabeesa meel kaaley ka muulax muulax leeyihiin maraykankanna meel kaalow ka muulax muulaxay raaba ma ka yeelayno maxaa sharciga lagu diidayaa war nimiyow maraykanka baasaboorjay madawiinaga oo abata tariigay ha maynoo daba weydiyen in dabarooga anigu waxaanba ka shakiyey markii mar kastaba la dhahayo dacwada dib aa loo dhigay war gabadhii abuukaatayaasha dacwadda badda ugu firfircooneed danjira cali siciid fiqi wuxuu yidhi afar bilood ka hor ay madaxweyne farmaajo la soo xidhiirtay waxayna tidhi hal lay fasaxo bankiga adduunkan shaqo ka helay waana uu ka aqbalay war gabadha makenya iyo maraykanka aad sheegaysaan aa laaluushay war sidii dib loogu dhigay dacwada ayay caajistay gabadha wasiirka arrimaha dibadduba qaramada midoobey shaqa ka helaa la yidhi wuxuuna noqonayaabaa la yidhi safiirka qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha suudaan hadda runku suga waa xantii aryaxanu waa xaaraane xaad nagala jerisa waryaalehen waryaalehen na dhegaysta guddoomiyaha mucaaradka xisbiga wadani ee somalilan madaxweyne biixi ayuu eedayn culus u jeediyey waxaanuu yidhi guddidan doorashada ayuu khilaaf weyn ka dhex abuuraya waaban yaabaybe ma madaxweynihii dhammaa ayaa khilaaf hurinaya oo kaalay madaxweyne muuse bixi wadani maahan miya adeero garan mayside ciraa wadaniya araada war mahaysiinee dadka dhimirka la meel lagu xanaaneeyo aanin sii jig leeloo lahay kalag loogu sii nafta laga qaaday kadibna ciidanka booliiskaa ogaaday meeshii waa la soo xiray marka ani waxaanba la yaabanahay wadaadada nooc kastama ay dadka iskaiga dilaayiin war ayaan dhawoodba nairobi meel dhallinyarada qurbaha laga soo celiyo oo soomaalida lagu xanaaneeyo ayaa la ogaaday dadka in lagu dilo markaasaa la soo xiray waryaa macallimiinta dugsiyadu sida ay wax u dilaan sax maaha war waxaas waa dil dadbane aayadda waxay ku jirtaa la yidhi wajaanta foodeeda garta shacabku waa u siman yihiin guud ahaantiba ee gaddaan maahan go'aan dawladeed guul wadaynta ahe ha ka dhigin wax kuu gaara iyo geelin leeyahay war gabagan xildhibaan fiqi miyaa tidhi aryaadhaha waxaa la yidhi how maxaa nin doora diif ku taal doqonnaa diib biryaadiile maxaa nin doora diif ku taal doqonnaa diib biryuu dhima waryaa doorasho lama gaarin warbad bisinwarya diifkaas ku gabto aytilankada badarka siiyaan yaaluhulas allaan baddaana kama tegayna wax kastoo la sheega arrada wallaahi inaanaan ictiraaf ka haleyn annaguna maqaamka muqdisho waa lama huraan cidna ka yeeli mayna badda xeerjaja baa la gelinaya wadaadaha qararaxda nagala
warmaasihiin saaxiibada xubinta kalamaan intaana ka bixin saaxiibyaal dhuusamareeb ayaa markaan dib ugu laamanaya khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka iyo ururka lasun ayaa xoogeystay kadib markii maanta lasun ay ku dhawaaqday guddiga doorashooyinka ee galmudug wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibshinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku guuldareystay inuu xaliyo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka ee lasunna ee sugan dhuusamareeb lasunna ayaa ku eedeysay dowladda federaalk in dhammaan ay ka baxday shiiskii ay howlo wada galeen war ka soo baxa caawa madaxa xukuumadda galmudug ayaa lagu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ku guuldareysatay xalinta ee ururkai alsunna ku sugan dhuusamareeb taasina ay sababtay in xubnaanka kuwan kuwii tobanka xubnad ee alsunna u magacowdo guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee deegaanada galmudug way warar kusoo kordha saaxiibyal xaalada kacsina ka jirta kismaayo waxaan kuusoo gudbidoonaa wararkeena barnaamijka dambe ee soo socda barnaamijka intaas jacab ku dhiyaay tan iyo kulan dambe waxaan idin leenahay saaxiibyal habeen wanaagsan fadhiba dacwadu xalay fiidkiin falaaraha la ganay buu iyidhi reerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada bay ka soo idhi arrin nagu fogaatuu iyidhi aan ku fahamsiiyo qaladu ifaro waxaa kamid ah faafi sheekadan meel iifayu lama arkay faafi sheekada fadhiga dacwadu xalayay fiidki iyo nifallaadaha laganay wuu ii yidhi feerahay jaban dagahayga oo furan hurdada fay ka soo idhi arrinagu fogatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladu ifara waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayow lama arke faafi sheekada umuurahan folka adag umuurahan wadafada hadda si kala furku dabolka haddan ka faydo umuurahan folka adag umuurahan wadafada haddaasi kala furfuro dobolka haddan ka faydo fidha nagu taagan oo annaga fadhigno ma yaali dadyahow faataxada maraha faataxada mara faataxada mara dadyahow faataxada mara fidha nagu taagan oo annaga fadhihno ma yaali dadyahow faataxada maraha faataxada mara faataxada mara dadyahow faataxada mara waxaan fikir seexan waayay intaan soo sar fadhiistay intaan dib u faarumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqeeye hawlo maxay talo iga firdhiiday maxay buro iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaadu igu faartay maxaan isfaroocintayda faruurtayntan qaniinay falaad iyo ciil islaabay maxaan fikir seexan waayay intaan soo sar fadhiistay intaan dib u faadhumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqiyey hawlo maxay talo iga fidhiidhay maxay buro iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaado igu faartay maxaan isfadhoocintayda fadhuurtayntaan qaniinay faalaad iyo ciil islaabay fidha nagu taagan oo ileen fadhihno ma yaale dadyahow faataxada maraha faataxada mara faataxada mara dadyahow faataxada mara fidha nagu taagan oo ileen fadhihno ma yaale dadyahow faataxada maraha faataxada mara faataxada mara dadyahow faataxada mara haddana califaahiyo rabba faxanu jire hawada aan ka faali tushiya foolaan arkaayo fababari iga muuqda barwaaqada foolanaysa xariiqiya falalaheeda saadaashuma falxumo dhowaan falaga isbedeli haddana califaahiyo rabba faxanu jire awada aan ka faali tusniya fooraan arkaayo fadbambari iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xareediya falalaheeda saadaashuma foolxumo dhowaan falaga isbedeli arrintan kula dhimay inaad fidisay hayadee haddaad la fadhiisanayso farrintan kula dhimay inaad fidisay hayadee haddaad la fadhiisanayso fidhanagu taagano ilin fadhi numa yaale dadyahow faataxada maraha faataxada mara faataxada mara dadyahow faataxada mara fidhanagu taagano ilin fadhi numa yaale dadyahow faataxada maraha faataxada mara faataxada mara dadyahow faataxada mara anigu barka aan fidhe anigu aan fiikiso wixii hare fogsadee adigu faygaa istaag filkaa ka har filkaa ka har waa habaa anigu barka aan fidhay anigu aan fiikiso wixii hare fogsadee adigu faygaa istaag filkaa ka har filkaa ka har waa habaa war hoy arrimaha ka fiirso dantiina kaco ka foofa wuxuun dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa waroy arrimaha ka fiirso daantiina kacoo ku foofa waxuun dadka ugu filaada qaliyo ficil baan rabnaa intaad fikiriirsanay cashii faro ay gadoontay raabdeeda ku foorarteen miyay tala fara ka haday intaad goorni u faqdaan intaad gelin faygartaan fagaaraha soo istaagaan intaad finkiriirsanay cashii faro ay gadoontay raaqdeeda ku foorarteen miyay tala fara ka haday intaad goorni u faqdaan intaad gelin faygartaan fagaaraha soo istaagaan fidanagu taagano ilin fadhi numa yaale dadyahow faataxada maraha faataxada mara faataxada mara dadyahow faataxada maraha fidanagu taagano ilin fadhi numa yaale dadyahow faataxada maraha faataxada mara faataxada mara dadyahow faataxada mara faataxada mara faataxada mara dadyahow faataxada